bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhugoonsidayaal waxaa ku dhawaada warkahmiinam idaacadda raadiyo warsano qodobadiisin ku dhugoonsidi doontan weliba ku mid ahaa bulshada magaalada baydhabo hadhawaaye ka dhawaaqista baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya xarunta qur-aansaarka ee daarul abraar ee magaalada baydhabo yaa ku warbiiday walyaabo bulshadiiyo qobadaas ciidamada dowladda iyo howlgalo kuwada shabeellada hoose puntland yaruujiday shirarka iyo goobo nanaska kooyow maamulka iyo haano kumid ee shacabka degmada buula burde ya bilaabay wejigii lamaad ee nadaafadda hanagoobka bilicda degmada kenya oo sheegtay inay dili xubno ku tirsan al-shabaab akhbaaraadka banaanka oo nimaada aysan ku dhugeysada doontan waliba ku mid ah turkiga iyo gargaar caafimaad andiri mareykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
akhyaaraya hamiinimo jimaaceewa sabtan iyo hoydahta taarikhdan iyo kabeeganta labaatanka bili saddexaad ee maarsa sanadka dhamaada kun iyo labaatanka intaasi waliba ayo haayeen qodobadii warkaan hamiinimanka doorka roonay haddana ka dhawaada yoogii oo faahfaahsan bulshada magaalada baydhabo yaa hadhawaayey ka dhawaaqista baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warku maybaanihaaya yuusuf sheekh aadam fulistii hildhibaanada baarlamaanka dhamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maalintii shalay haajiyo taaragdaka beeganayti tumo in sagaalka bilisedaad lamada kun iyo labaatanka lah ka gebagebay magaalada baydhabo iyo weliba sawiin handhawaay bulshada ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan dhallinyarada magaca weliba dhalay xasan maxamed abuukar oo weliba kumid ahaa dhallinyarada reer baydhabo mayba ciidanka faraxsana xildhibaanadii shalay oo lahuli oo koonfur galbeed lahuli ciidanka faraxsana xildhibaanadii hore iyo xildhibaanada hatee farga eed ugiyan shaldhay waayo sababto xildhibaanadii mari weliba hayanabo haan waliba sagaanu ishan yaa marna firgoo saasen shaldhay marka haan waliba han haan oo sagaanu ishante mayba dasuka la waafaji halbaano dasuka la waafaji mayba malewan sida tirada on yarta ani tayda on bada doonto mala insha Allah Ali Abdi Usman xildhibaanada shalay la dooray eedan bogaadiyay way balaa eed eed han dhawaay dhawaay way balaa shaq wacan wanaagsan bismillaah magaayo way ba maamed aad wallahi xildhibaanada shalay la dhawaay eedan ka faraxsan dhalinyar ahaan anoo ka hadalo dhalinyarada eedan ka faraxsan ma shaqo fayl ku sugan dadaal fayl anoo magaca leero maxamed cusmaan ibraahim xildhibaanasha la doorimay baan argay eediyadan ka faraasana doorashada la dooradii belerey faadam saygan argaata xildhibaanadii shalay lahak dhawaa safeelen arge dhawaayfan magaay waliba waa najaxdiisa xildhibaanaha hadda la dooradana eed eedan ka faraxsana walibaan lahaa shaqo wacan magaay waliba leerey mustafa cabdullahi xasan kuriin waliba tan kambaliyey xildhibaanadii shalay la dooradii oo koonfur galbeed xildhibaanadii lamaad xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed eediyadan dhawaayana eediyadan ka faraasana waliba waa xildhibaano oo xildhibaanadii lamaad oo koonfur galbeed iyo weeladaas waliba waa xildhibaano dhammaanto dhalinyare way madaxweyne koonfur galbeed sun eediyadan ka mahadyaana sida faylay usan hulay xildhibaano eediyadan faylay oo dhalinyare oo dalka waan uga wadaayan marka waliba laan xildhibaanadaas ini walba nin u doonaan in rajayna dilay quraanla xulistii xildhibaanada baarlamaanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo eedan ku yar baarlamaankii hore oo ka koobanaya laakiin baarlamaankan lamaad yo waliba uuse suwiin han hulay madawiinada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen oo usu waafajiyay sida dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed usug orow intii hildhibaanada lakaweela sagaalin iyo shan mudane gebi ahaanbuu waliba dhif-i naadir ku eh xildhibaanadii baarlamaankii hore xildhibaanadan hadda iyo waliba boqolkiiba sagaalin iin ahaano dhalinyaro eh oo walhabaradi madawiinada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen yo eedlinka
eediyada mahadsanti yuusuf sheekh aadam xarunta qur-aansaarka ee daarul abraar ee magaalada baydhabo iyo ku warbiidi walyaabo bulshadiiyo qobadaayaan sida marlamaad usniinka fiiriyow yuusuf sheekh aadam magaalada baydhabo waliba kayaale harumooyin quraansaaryeedo maalmooyinkada dambeeyo hakabadadaayan dad badan oyoo ku owaadaan ila bani-aadamka antiyo la ildoranyin xarumta quraansaarka daarul abraar oo kumada harumooyinka quraansaarka kayaala magaalada baydhabo mar boogati idaacadda warsan iyo waliba harumta daarul abraar unka horeyntii warsan unku warbiyey bulshada walaayeen qobadaasa maamulaha xarunta daarul abaraar sheekh axmed nuur بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى كما حسن جيج ما يبعنا بوغتي صحافة قارهان إذا ورسم عن بوغتي ما يبع بوغتنا حرنت قرآن سارك آه، دار الأبرار ما شاء الله حرنت وحرون قرآن سارك ما يبع ولك الداوية قرآن كسنة رسول صلى الله عليه وسلم والداوي بالرادة تلك الداوية ساسوك ولا حرون تلك لتعالى وما يبع كمدة سيدة جنة سحرك وملسبيانك دبالة تكوينو هميسك كاذيو infectionka waxyaabahaas xaruntilka daawe saasoo kale ilaahay subxaana wa tacaala yaa caafimaadka dhiibe caafimaadkuna mahayna dad badan xarunta ilaahay ka caafiyo dhanaga kaleed maamulaha uu soo hadalshay sii wadadii yo weliba use tilmaamay intii xaruntiya dhasanta lamasana waana use tilmaamay intii ee kuhowlgalaasa haana kumada gobolada dalka sidoo kaleed maamulaha weliba use sheegay intii dad badan iyo ka caafimaadeen xarunta xarunto mayba shaqeeya hayte muddo adi lamasanaka dhow iyo shaqeeya hayte waan baydhabi ka shaqeeya hayte saasoo kale xarumo kale mayba kalena sida muqdisho maaragna kismaayo saasoo kale dhoobley saasoo kale balanbale saasoo kale gaalkacye intaas meelooda xarumo kalena insha allah dad badan aa xaruntan ilaahay ka caafiyo una macaafina lan oo reer beledka e may jareen dhalinyarahay tumisii sana jari lagu ajinaha ku galeen soo gargurdo xaruntalineenkashaani haddana meenaha maarna ilaahay subxaana wa tacaala isu caafimaadsi isoo dan luwaasha ka dareer xarunta meenaha isku baahya jaro taasoo kale gabar yar iyana meenaha oo jarto siyeed sana oo kale jarto iyo xaruntalinenshaani ilkooja iska dhegan yihin qur-aan saarni daawdhareeda siini ilaahay subxaana wa tacaala ilkooshan furi saddex beri afjihirna walmaahanaritasayto qur-aan saarni maarna daawdharada sini caafimaad ilaahay macnaa caafi walaa tir kooga kormay hadanta ma ka tir kooga korno dad badan dhibaato qoban kooyan walaan ka khayr badan oo isku daaweeyo waa quraanka sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waay saasoo kale insha Allah taala billahi kareem bulshada may baan sheegay inuu diinta isku daaweeyaan quraanka iyo sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam isku daaweeyaan ee telefoonada xarunta kul xariiri kartaa may bakamid ah sida 3 4 6 6 5 5
eedyada mahadsanta yuusuf sheekh aadam ciidamada dowladda soomaaliya oo wehelyaayeen haan amisom yamayba saacdoogii lahadhaaf iyo howlgalo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwadana deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamadan oo dhowaan lagu wareegay deegaanka janaale iyo saraakiila hogaamiyaasi maybayo sheegana inay hadda howlgalo kuwadaan meelon dhow degmooyinka kuntuwaarey iyo sablaaley meelo iyo ku-hoogayin xubno ku tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka soomaaliyeed sareye guud cabdixamiid maxamed dirir orooga deegaanada iyo howlgallada ku dareeran yamayba warbaahinta dowladda an sheegay inay al-shabaab bilaabeen inay isku ku baxaan degmooyinka kuntuwaare iyo sablaaley inkastoo weli lan helna warar mada bannaan oo warkaasi xaqiijow taliyaha ayaa hadalshee intaasi mayba use ka daray inay xubno ku tirsan al-shabaab orooga degmooyinka kuntuwaare iyo sablaale iyo ombaheng dhiniga deegaanada gobolka jubbada dhexe oo iyo maamulaayeen ciidanka dowladda ayaa horey oon lagu wareegay degmooyinka iyo degmooyin iyo tuulooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose maybana dowladda sheegtay inay qorshe eye la wareegitaanka degmada bu-aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe dowlad goboleedka puntland yamay baruujiday in muddo kulamo siyaasadeed iyo goobo nanaskukooyow ee deegaanada maamulkaasay sababo la xiriira kahorseedowka caabuqa coronavirus madaxweynaga puntland saciid cabdulaahi deni yaa amaray in la roojiyo xaflado sida arooska aan farxadda iyo dhammaan niskooyowka maybana saas oo kale use faray xubno golo wasiirada iniyoon obda korno kulamo dhammaan dadka ku nool deegaanada puntland iyo dadka ku tirsan xukuumadda yaa anka baaqi inay taxadir muujiyaan maybana use madaxweyne deni use ka dhawaaqay inay muddo tumishan cisha ee la roojiyo shaqooyinka maamulka dowladda federaalk soomaaliya ayaa horey un roojidi dulimaadiyada caalamiga ee kooyay soomaaliya iyo haana ku bahay shirarka iyo goobo nanaska kooyow saas oo kalena iyo dowladda fasaxdii shaqaalashe maamulka iyo haana kumidta shacabka degmada buula burde ya bilaabay wejigii lamaad ee nadaafadda hanagowka bilicda degmada sida faahfaahintu beledweyne usan inka diri bashiir cabdulaahi cusmaan maamulka iyo qaar ka mid a shacabka ku nool degmada buulabardi gobolka hiiraan oo iskaashanaya ayaa degmadaas ka bilaabay wejigii labaad ee bilicsoo celinta qaar ka mid a xaafadaha degmada buulabardi ee gobolka hiiraan waxaa degmada buulaburta nooga bilowday barnaamijkii saniteshinka ama isxilqaanka degmada buulaburta lagu hagaajinayay bilic soo celinta maamulkii dowladda hoose oo shaqada lahaa iyo laba xaafadood oo kale ah indhaceel iyo madiina shaqadan kolley maanta kuma eko way sii socon doontaa insha allahu tacaala wiigan oo dhan marka waxaad moodaa in aan iska kaashanayno wax walba oo degmadii horumarkeedii ah waa tallaabadii horreysay aan qaadnay iyadoo lagu lagu soo nooleynayo bilicda degmada buulaburda iyo horumarkeeda waxaa qayb weyn ka qaatay dowladda hoose ee degmada ururka dhallinyarada xaafadaha dhammaan dhaceel madiina maamulka dhan oo iskaashanaya iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa halkan diyaar ugu nahay in aan ka qayb qaadano horumarka degmadayada iyo bilicdeeda iyo sidii loo soo hormarin lahaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa iska kaashaday dowladda hoose iyo xaafadda indhaceel iyo xaafadda madiina saddexdaas ayaa iska kaashaday ururada bulshada ururka dhallinyarada sidoo kaleeto ururka haweenka qayb ka mid a naftirkooda uu joogaa intaasoo dhan waxay iska kaashadaan bilicda degmada buliburto insha allahu maanta iyo birina maku ekaanaysa insha allah waa sii wadibi doonaa cidnana loogu heebaysa maha degmada buliburto bilicdeeda iyo quruxdeeda duqa degmada buulaberde maxamed sheekh sharaawe iyo gudoomiyaha degmada buulaberde faysal xaajir aadan ayaa labadaba sheegay in dadka ku nool degmada buulaberde loogu baahan yahay inay ka qayb qaataan soo celinta bilicda degmada buulaberde gobolka hiiraan wejigii labaad ee barnaamijkii isxilqaan ee nadaafadda degmada buulaburta ayaan ka wadnaa agagaarka xafiis ee degmada buulaburta xaafadaha ka soo qayb galay aaday u mahadsan yihiin xaafadda indhaceel iyo xaafadda madiina iyo ururka dhallinyarada iyo maamulka qaybihiisa kala duwan dhammaantood hadday dowladda hoose tahay iyo haddii ay tahay maamulka qaybtiisa kaleba sidaan hore u sheegnay magaalada insha allahu nadaafadeeda aadaan ugu dadaalaynaa wakti badan ayaan geli doonaa haddii la yidhahdo nadaafadda bacdama magaaladu aad qashinkeeda ugu badnaay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladda hoose oo hogaaminaya duqii degmada xaafadaha ka soo qaybgalay ururada dhallinyarada haweenka maxaad idin leeyahay mahad ilaahay iyo haydin ka gaarta insha allahu tacaala strategic policygan ayay ka mid tahay inaan nadaafadii iyo bilicdii degmada dib loo soo celiyo qofka hadduusa asiga nadiif ahayn qofka kale wuxuu u sheego ma garanayo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa muddo kooban gudaheeda in xarumaha dowladda meel kasta ay ku yaalaanba inay sida hadda ugu qayb qaadateen iyo si lamidaba loogu qayb qaadan doono qof walba oo bulshada ka mid ah reer buliburta meel walba oo joogo waxaan leenahay walaalow gacmo furan kusoo dhawaaw ka qayb qaado waxaan u baahannahay facility waxaa ku awoodidba noogu soo taakulay insha allahu tacaala isbedel fiican oo mug leh oo muddo yaroo koobaneh ayaan rajaynaynaa
ciidyada mahadsanta bashiir cabdulaahi cusmaan oo warbixintaasi aysan idinka diri beledweyne ciidanka militariga kenya ayaa sheegay in iyo dileen tumilama xubnoota oo ku tirsanayay al-shabaab kokaleniyo qobdayn marki iyo weerarka qaadeen fariisamo iyo kulahayan anton dhexayd koriza iyo bargonia oo ku tirsan gobol xeebeedka laamu john alungata oo ku mid ah mas-uuliyiinta gobolka laamu ee dalka kenya ayaa sheegay inay xubno la dili usu ku mid tahay sarkaal caan ah oo ku jeeda gobol xeebeedka kaas oo taageeray warbixino iyo taakuleena siiye xubno shabaab kunuuga keymo boni master alungata ayaa saas oo kale sheegay inay al-shabaab iyo meelasay unku tabeen sida qori oo noosha iyo akafood seven rasaas far badan biyo iyo calaab kale oo isticmaalayeen waa siduus hadalkan dhaki mujarta walwar oo dhinisho hakubahi al-shabaab oo ka eedel warka kenya ayaa sheegtay inay deegaan ku mid ee deegaanka xeebeedka laamu iyo ku dilaan xubno ku tirsan al-shabaab meelu warkaasaysiinka kooyahay walibwa idaacadda warsan ee xaruntiya beledkun baydhabo dowladda turkiga iyo gargaar caafimaad aan darte dalka mareykanka oo hadda ku mid ah dalalka la daaladhiyahaya xanuunka corona gargaarkun ya qalab la kabaaro xanuunka corona oo deerow shan kun oo turkiga usoondiri dalka mareykanka arintun yaa ku dambeysay kureed markee kureed markee xukuumadda washington ankaraya ka codsatay ini laku caabiyo qalabkaasay maybana arintun xaqiijay wasiirka caafimaadka ee turkiga fahratiin kosa sidii qortii wakaalada wararka ee reuters master kosa ayaa isqudbut ku jeediyay baarlamaanka wadankaasi mayba isu sheegay in iyo ku howlayiin sidii loo xooji lahay baaritaanada guda dalka turkiga wasiirkayaa sheegay inay maalintii iyo qorsheeyaan inay xanuunka ku baaran toban kun ilaa iyo toban shan kun oo qof maybana intaas raaciyay inay hadda iyo baareen dadku badan toban kun xanuunka corona ayaa fara badan ka haya dalal badan oo caalam caalamka maybana onka darana dalka talyaaniga oo dad badan iyo onka amuudeen caabuqun corona ayaa dalka talyaaniga ka dili dad ku badan inta isu ku dili dalka kale ee caalamka kureet markii maalin gudaasha ee dalkaasi iyo onka amuudeen dad deerow afar boqol iyo labaataiyo todoba qof warkii hamiinamaisin ku dhugun sidaaseen warbaahinta warsan surunkaninka dhanyo warka may baha saartay shukri ismaaciil axmed ano cabdinaasir axmed may oasina dareersiyaaye intiinu warkun warlamidtae barihiraabtiriid unan kulamaana maybaasiinku ka tabaanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kamaasintiin warka hamiinimo raadiyaha warsan dhugunsadowshi